barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacaddayda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitriban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan dhegaystiyaal waa arbaco bisha agoston ay tahay kow iyo soddon sanadka laba kun lix iyo toban idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobadan idiin haynana waxaa ka mida waraysiyo aan la yeelanay qaar ka mida dhallinyarada ka ganacsada suuqa islii ee magaalada nairobi way jirtaa mararka qaar suuqa inuu isku xun yahay mararka qaar inuu suuqa fiican yahay way dhacdaa balse een, alxamdulilah waan wadnaa shaqada dee waad dareemi kartaa muddadaan kuu sheegayo waa muddo fog lix sano Een, haddaysan shaqada shaqo soconaynin aysan ahayn ama shaqo aysan ka jirin intaas muddadaas maysa socoteen marka alxamdulilah een, horumarka laguu sheegayana dee waa meel hoosu ka bilowdaa ilaa meel kore sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dhallinyaro ku shaqaysata xirfadda sawir gacmeedka oo ku dhaqan magaalada boosaaso
marka hore waxaa la- la barayaa een, een, qaabka rinjiyada laiskugu daro kalarada qaabka ay ku soo baxayaan markay kadib ay fahmaan waxaa la gelayaa dhinac qaabka qoraaladii iyo dhisaynkii dhowr system ayay maraan ilaa adiga shan system ay maraan kadib qofka imtixaana laga qaaday hadduu ku guuleysto hadduu anigu nala joogo oo nala shaqeeyo
sidoo kale waxaanu barnaamijka idinku haynaa heese kala duwan waxaana ka mid ah
hadda haadi debada u baxaysidi bilana mudda durugsan mahe beray ina soo dafurani dardaaran yar aan ku faro
sheekooyinkaasi iyo heesuhuba barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan iyo ciyaarihii intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii ugu dambeeyey ee caalamka
kooxda daacish ayaa qiratay in laga dilay mid ka mid a saraakiisha ugu sarraysa abu maxamed al cadnaani oo ah afhayeenkii ururka ayaa la duqeeyey baabuurkiisa isagoo maraya deegaanka albaab oo waqooyi kaga beegan magaalada xalab wararka qaar ayaa sheegaya in maraykanku uu fuliyey duqayntaasi lagu dilay laakiin saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa wax faahfaahin aan arrintaasi ka bixin iyaga oo ku soo koobay inay dileen sarkaal daacish ah
ka hor inta uusan maanta jeedin khudbadda uu ku sharaxayo siyaasaddiisa socdaalka ayaa musharaxa madaxtinimada xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump waxa uu dalka mexico kula kulmi doonaa madaxweynaha waddankaasi enrique pena nieto xafiiska madaxweyne nieto ayaa sheegay in trump uu musharaxa xisbiga dimuqraadiga hillary clinton labaduba ku casuumay wadahadallo ku saabsan xiriirka labada dal ee dariska ah nieto ayaa sheegay inuu rumaysan yahay in wadahadal sare lagu qaadi karo danaha mexico islamarkaasna lagu badbaadin karo dadka meksikaanka ee meel kastoo ay joogaan ilaa iyo hadda ma jiran wax jawaaba oo ka soo baxay hillary clinton oo ku saabsan inay aqbashay casuumaadda wadahadalka iyo in kale hase yeeshee xafiiskeeda ayaa ku dhaleeciyey trump hadalladiisii hore ahaa in meksikaanku ay in mexica ay maraykanka u soo dirto waxa ay ugu yeereen kuwo wax kufsado oo dembiilayaala
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a xaafadda islii ee magaalada nairobi ee dalka kenya waxaa ku nool dhallinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysta xarumaha ganacsiga ee xaafaddaasi dhallinyarada ayaa isugu jirta kuwo shaqadan nolol maalmeedkooda ka raadiya iyo kuwo iyagu iskale ganacsiyada kala duwan wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed ayaa qaar ka mid a dhallinyaradaasi la kulmay xaafadda islii ee magaalada nairobi waxaa ku nool dhallinyaro soomaaliyeed oo fursado ganacsi oo kala duwan ku haysta inkastoo ay jiraan dhallinyaro kale oo iyaguna shaqo la-aan ay ku haysato xaafadda islii qaar ka mida dhallinyaradan ayaanu ku wareysanaynaa barnaamijkeenan maanta Eh, magacaaga ii sheeg ulan magacayga waa cabdicasiis sugri ayaa cabdicasiis eh, maxaa ka shaqaysaa waxaa ka shaqeeya subermarketkan Hay, dukaankan hadda dhex taaganne haa marka aniyo alxamdulilah shaqada ganacsi way kala socotaa marka dhalinyaro ahaan waan soo dadaalnay intaan dadaali karno waan soo shaqeynay marka kulley alxamdulilah waan soconnaa meeqa sana ka shaqaynaysaa hadda sanad iyo bar Hay, marka
eh, waxyaabaha lagu iibiyo aad ka shaqaysaan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah sida eh, cunooyinka cabitaanka iyo maxaa ku dhahaye sidii bambaskayaasha wax kasta oo dadka ay u baahan yihiin hadda ay joogaan islii oka meeqa sana jirta adi ani waxaan jira labaatan iyo laba sano Hay, oka eh, shaqadan maahan shaqo kale weli ma ka qabatay islii
may hadda tan uma aan wadaa marka waa shaqadii kugu horeyso aad heshay haa Ay.
markaan kasoo baxay iskuulka sare kanaan soo galay Ay.
marka kan uma hadda wadaa alxamdulilah Mm.
marka Eh, ka waran marka mm, shaqadan dhaqaalaha aad ka heshid maxaa ku qabataa dad kale oo kugu tiirsan oo aad ku taageertay miyaa jira haa marka family aan ugu xiran marka sidaa ogtahay inaad qofka markuu iskuulka kasoo baxo oo heerka sare uu soo bogo asagoo maa la fiirsanaya qofkaasna mid ka mid umaan ahay dhallinyarada kalena saa uma umalaynaya inay yihiin waalidiinta naga dambeeyaan marka ayagana waan siinaa anagana waan ku joognaa magaalada marka Eh, ka waran waxaa jira dhalinyaro kale oo soomaaliyeed oo shaqo la-aan eh, ay ku haysato xaafadda isli Een, maxaa muddadii ay shaqaynaysay kugu qabsoomay oo heera oo ka gaadhay shaqadan iyo horta waa wax su-aal mudan in la isweydiiyo midda kalena alxamdulilah hadda meelo kale waan, waan rajaynaynaa weligeem inaan hor u soconno laakiin hadda wax saa usii noo sii hirgala ma laha laakiin bilooyinka soo socdaan insha allah meel umaan gaaraynaa insha allah aadaa umahadsan magacayga waa cismaan cali xuseen Een, aniga waan waan shaqeeyaa waxaan ka shaqaystaa een, xafiiskan aan ujeedina travel agentiga shaqadeeda waa travel agent xafiiska diyaaradaha ah, xafiiska diyaaradaha Een, shaqadan waxaan ku jiraa muddo ku dhowaad een, lix ilaa shan sano ah Een, waa shaqa aan aad- aada u fahmay Een, waana shaqo fiican Een, muddadaas intaas la eg iyadan ka shaqaynayay Een, oo aan nolosheyda iyo iyo duruufaha iyo heesta aan ku maarayn jiray Een, dee wax dhiba ah aan kala kulanana ma jirto way jirtaa mararka qaar suuqa inuu isku xun yahay mararka qaar inuu suuqa fiican yahay way dhacdaa balse een, alxamdulilah waan wadnaa shaqada dee waa dareemi kartaa muddadan kuu sheegayo waa muddo fog lix sano Een, haddaysan shaqada shaqo soconaynin aysan ahayn ama shaqo aysan ka jirin intaas muddadaas maysa socoteen marka alxamdulilah een, horumarka lagu sheegayana dee waa meel hoosu ka bilowdaa ilaa meel kore nolosha shortcut ma lahan marka waan wadnaa nolosha insha allah ilaahay intuu noo calfana waan wadi doonaa biidn illahi alkariim
meeqa muddada aad ka shaqaynaysa aad bay u badan tahay Een, maxaa isbedel la taaban karo oo Een, noloshaada maasha allah een, runtii waa sidaa u sheegtay muddaan shaqaynayay Een, muddadaas aan isbedelka aan taaban karna waxay tahay inaan een, een, een, shaqadan ku fogaanay oo aan xafiisyo kaleetan furnay oo aan meelo kale baranjiyo ku leenahnay Een, shaqada ay ballaaratay Een, annaga naftirkeena markaan shaqada bilaabeyna waxaan iska ahayn dee iskaabulo iyo dhalinyaro yar haddeerna inaan xaasas iyo reerar ka leenahnay Een, marka waa nolosha waan wadnaa meeqa sana jirta Een, aniga waxaan jiraa labaatan iyo toddoba sano waxaa jira dhalinyaro badan oo ku nool xaafadda isli oo aanan haysanin jaaniska hadda aad haysatid Sax.
fursadda shaqo sax sidee u aragtaa shaqadan ma ku qanacsan tahay Een, horta shaqadeeda waan ku qanacsanahay alxamdulilah Een, ilaah baa mahad iskale ilaah ugu mahad celinaynaa Een, way jirtaa dhalinyaro badan oo shaqo la-aan ah Een, ha isugu jiraan dad daruufta u diiday iyo dad iyaga shaqaysan waaye Een, wallaahi dee qof walbaba inta uu hamigiisa iyo hadafkiisa la egyahay unbuu dadaalkiisana la ekaan doonaa Een, qofkii go-aansada inuu shaqaysto wuu shaqaysan karaa fursad shaqo badanaa jirto Een, waa shaqaalaa laga noqdaa businessyaa laga furtaa islii waxaa waa qof qof caburiya ma jirto qof walba asiga dantiisa asigaa yaqaana dan wuu shaqaysan karaa qofka ugu talagalay inuu shaqaysto balse hadduu qofka asiga ugu talagelin inuu shaqaysto de, waa qof aanan inuu soo kaca ugu talagelin marka way jirtaa annagana shaqadeena alxamdulilah ku qanacsannahnay waana waana waana waana sii wadi doonaa biidni illahi alkariim dhaqaalaha aad ka heshid ma adigu unbaa isku dabara mise waxaa jira dad kale oo ehelo kugu tiirsan oo adiga aad Een, wallaahi dee annaga soomaali ahaan waa waxaan u samaysanaa bulsho iscaawisaan nahnay Een, qofka qofkeenii shaqeeya dee ugu yaraan qof baa ku tiirsan ama famil baa ku tiirsan waalid baa ku tiirsan walaal baa ku tiirsan xaas baa ku tiirsan ugu yaraan qofka wax ku tiirsan dee reer buu leeyahay
mid ka mid ah ganacsatada dhallinyarada ee soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi ee dalka kenya oo halkaasi ugu waramayay wariyaha v o e da khadar maxamuud xareed
duur wanaagsan dhegeystayaal mar kale magaalada boosaaso waxaa jira dhallinyaro kala gedisan oo ka shaqeeya xirfadda ku shaqaysta xirfadda sawir gacmeedka iyo muuqaalada lagu xardho gidaarada iyo borarka kala gedisan wariyaha v o a ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la kulmay qaar ka mid a dhallinyaradaasi sawir gacmeedka aqoonta u leh waxaana uu ka soo diray warbixintan magaalada boosaaso xirfadda farsamada artis ama sawir gacmeedka waa qayb ka mid ah shaqooyinka dhallinyarada ay ka qabtaan gudaha magaalada boosaaso xarunta aamin waa xarun ku taalla magaalada boosaaso waxaa tababar farsamada farshaxanka lagu baraa dhalinyaro kuwaas oo qaata cashiro ku saabsan farsamada gacanta waxaa kaloo jira arday ka baxday oo hadda ku shaqaysata farsamadaasi aamiin maxamed cabdi waa macalin ka mid ah macallimiinta dhallinyaradani bara farshaxanka waxaan weydiiyey sida dhallinyaradani loogu tababaro farshaxankani aamiin cabdi maxamed waa maamulaha guud ee xarunta farsamada artista ee aamiin waxay ku taallaa gudaha magaalada boosaaso aamiin kusoo dhowow barnaamijka dhallinyarada waxaa kusoo dhawaayay bismillaahi raxmaan raxiim anigoo ah magacayga amiin cabdi maxamed maamulana ka ah xarunta amiin artist company waa ku dhawaayay waaya aamiin waxaa faahfaahin naga siisaa xaruntani waxay qabaan
bismillaahi raxmaan raxiim xaruntan waxay qabataa farshaxanka noocyadiisa kala duwan sida boorarka balaastiigyada xayeysiinta derbiyada howlaha adeegu farabadiin waxay qabataa waxaad lagu soo koobi kara maaha waaya waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiya marka xarunta farsamada meelo badan ee magaca xaruntaadu ay ku taallay ee ajandaha u aasaasteen muxuu ahaa
ajendaha u aas-aasnay xaruntan waxay tahay een, markii hore oo kowan aan wadamadan aan soo gelin wadankan aan soo gelaynay waxaa jirtay baahi badan oo xagga farshaxanka ah markaan aragnay baahidii waxaan abuurnay xaruntan aasaasnay anigoo ku bilownay labo qof hadda tirada aad ayay u badatay tababar badan aan bixinay oo dhallinyarada ah dad naga soo codsaday iyo dad oo aniga u yeernay ayaa jira isku jira hadda dad badankood way tababarteen qaar waxay ka furteen degmooyinka iyo gobolada sida qardho garoobe gaalkacyo iyo meel kale
waaya aamin waxaan rabaa inaan ku weydiiyo bal sawir guud naga bixi markii wax la qorayo markii magaca meel lagu qorayo iyo sawirada si loo isticmaalo
horta ma- magaca markii la qorayo ee ardada waxaa loo tababaraa beysigaa jira mar meel hoose ayaa laga soo bilaabaa oo asaasi ah marka hore waxaa la- la barayaa een, qaabka rinjiyada laiskugu daro kalarada qaabka ay kusoo baxayaan markay fahmaan kadib waxay u gudbaan markay kadib ay fahmaan waxaa la gelayaa dhinac qaabka qoraaladii iyo dhisaynkii dhowr system ayay maraan ilaa adiga shan system ay maraan kadib qofka imtixaana laga qaaday hadduu ku guulaysato anigu nala joogo oo nala shaqeeyo sidaad wiilashan oo kale oo meesha ka shaqeeya waa wiilal inta ku tababartay oo xirfadooda aad aada u saraysa wiilal kale meesha ka baxna waa jiraan ilaa degmooyinka meelahaas ay wada aadeen
waaya waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii wax la qabanayo ee, caqabado waa iska jiri karaan ma jiraan caqabado intaad wax sawirayseen iyo wax qorayseen idinsoo wajaha caqabado badan waa jiraa oo badan aniga waxaan kaga soo gudubnay dulqaad iyo iyo dhabar adeeg waqti badan oo aniga soo marna waa jiraa laakiin badanaa ardayda ee nin- nin- nin- nin- nin markii ay wax baranayaan way ku adag tahay badanaa waxaan fahansiinaa qaabkii ay oo u baran lahaayeen oo birirta ay ugu shaqaysan lahaayeen hadda ardadan meesha joogta u jeedid waa arday oo fara badan qaarkood tahriib iyo adduun iyo waxba ay socdeen qaarkood niyad ma haynin markii ay arkeen ay gudagaleen ay barteen oo wax soo saarkooda gacantooda ay arkeen hadda iyagaa dad wax bara oo oo tababar noqday oo shaqaysta oo wax soo saarta hadda ma ogolan oo hadda tahriib iyo adduun iyo adi loo sheega dad baxay uma eka qaar ka mid ah ardadan ayaan ka waraystay siday u arkaan xirfadda farshaxanka oo hadda ay bartaan kuwana ay ku shaqaystaan waxaan ka mid ah dhalinyarta aan baratay een, xirfadda artiska ah koley weli aan ka qalinjibin ardayaan ahay laakiin alxamdulilah aad baan ugu farxsanahay wax nolosheyda haddeer daadaan jiro ku filan oo aan bartay waanu ku rajo weynaa inaan si halkaa kasii amba qaado ma samayse weli iskuday ku aadan artis inay wax qudho ama wax sawirto haa haa wax badan waan sameeyey waanaan tijaabiyey inta aan bartay waan ka miro dhaliyey maadaama weli wax ii siyaarsan yihiin tijaabo fiican waan ku jiraa haddeer waan isu kalsoonaa intaan hadda aan bartay wallaahi horta waa farsamo cajiiba laakiin waxay u baahan tahay maskax degnaan qof walba intuu ka fahmad badan yahay buu ka- een, ka xirfad badan yahay qof walbana dee qofkuu ka sawir badan yahay buu ka maskax degan yahay sooma marka dee aad baan ugu faraxsanahay waxaa waaye koley shaqo een, aad u fududna way tahay shaqo aad u adagna way tahay haddii aad u badiso samirka waxba maahan waxay ka fududay shaqooyinka kale een magaalada caadi laga qabto teeda kan dhalinyarta waan ku dhiirigelin lahaa inay kusoo biraan farsamada artiska waa shaqo fudud waana shaqo simbal iyo noloshooda aan meel kaga soo bixi karaan mustaqbalka dhow
qaar ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada boosaaso ee barta xirf- xirfadda sawirqaadaha ama farshaxanka oo uu magaalada boosaaso ugu warramiyey wariyaha v o e da yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socotaana waa v o e haatana aynu ku wada nasanno cododka fanaaniinta nimco yaasiin iyo maxamed b k
hada haadi debada u baxaysid ilana muda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo hada haadi debada u baxaysid ilana muda durugsan mahe beray ina soo dafurane dardaarayar aan ku fargo dadalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dadalka jacaylka iyo xusuustaydun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo ugu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka aabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaaraya aan ku faro haddaan haddaan duuloon dhaqaaqo oo aan dal shisheeyaado intaan maqanahay nimcooy dardaran yar aan ku faro wacadka keeni dunshana ayay doqoonimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wacadka keeni dunshana ayay doqoonimo raaciye raaciye raaciye raaciye raaciye wax ku dibin dhaabshiyo wax ku sidoreeyana daayin hakaa ilaashe oo soo dadaalaya wax ku dibin daabshiyo wax ku sidureeya badaayna ka ilaashe waan soo dadaalayaa
hada haadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno warkagan doonaya taleefanka soo diro hada haadi duushadu dhaqaqado oo aynu kala durugsanaanno warkagan doonaya taleefanka soo diro dadalka jacaylka iyo xusu deeni dalka jacaylka iyo xusuusta idun hadayni hadaynin hadaynin hadaynin hadaynin dowgu toobiya qoraxdu dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo dowgu toobiya qoraxdu Codkaa filan.
dalaalimo dadka caabiyo hooyo dayn ha kaaga dhigo
cododka fanaaniinta nimco yaasiin iyo maxamed b k ayaan intaas ku joogayna halkaad dhegeysta nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatanna waxaa goordhowaad idinku kusoo maqan warkii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waxaa jira in suuqa kala iibsiga ciyaartooyda oo muddooyinkani furmaa uu soo gabagaboobi doono oo caawa uu soo xirmi doono ayaa kooxuhu weli waxa ay u kala hardamayaan sidii ay ciyaaryahanada ay isla yihiin naadiyadooda waa ay ka dhiman yihiin inay la soo wareegaan haddii dhegaystayaal warbixinadaasi aan idin dulmarnana waxaa jirta in david lewis oo horey ugu ciyaari jiray naadiga kubadda cagta chelsea ay hadda naadigaasi mar kale doonayso in ay la soo saxiixato ciyaaryahankaasi daafaca ka ciyaara ee xulka waddanka brazil-na sidoo kale u ciyaara waxaa wararku ay sheegayaan in chelsea ay ku doonayso david louis adduun lacageed oo gaaraya labaiyo soddon milyan oo lacag- lacagta ganiga starlinka ah iyadoo naadiga b s g ee waddanka faransiiska hadda uu david louis uu ciyaaro ciyaaryahanka waddanka ingiriiska u dhashay jack walshir ayaa waxaa la rajeynayaa inuu ku biiro naadiga barnmouth oo qab ama ahaan ugu biiro ciyaaryahankaasi khadka dhexe naadiga arsenal ayaan muddooyinkii ugu dambeeyey wax boos joogtaha uusan ka helin naadiga arsenal juan kodrado ciyaaryahanka la yidhaahdo ayaa isaguna waxa uu ku dhow yahay in uu u wareego in naadiga kubadda cagta yuventus ee waddanka talyaaniga tottenham hosber ayaa waxa ay rajeynaysaa in siddeed iyo toban milyan ay gaarsiiso lacagta ay doonayso inay kagala soo wareegto ciyaaryahanka musa sisoko naadiga newcastle ee isla waddanka ingiriiska sidoo kale sbarska waxa ay xiise gaara u haysaa ciyaaryahanka morgan la yidhaahdo ee qadka dhexe ka ciyaara naadiga united u dheela iyadoo islamar ahaantaasina dhinaca kale leicester city ay ogolaatay inay bixiso lacag ku dhow soddon milyan oo ganiga starlinka ahi si ay ula soo wareegto ciyaaryahanka weerarka uga ciyaara naadiga kubadda cagta sporting lisbon ee waddanka bortugiiska ee ciyaaryahan islam selamini wararka kale ciyaaraha dhegeystayaal haddaan idin dulmaro sidoo kale swansea city ayaa waxay wada xajood kula jirtaa naadiga west ham united oo ay doonayso inay qaab ama ahaan ay kula soo wareegto ciyaaryahan ener valencia lixlabaatan jirkan ee wadanka ecuador u dhashay ayaa waxa uu naadiga hamlinska kaga soo biiray naadiga bashuka sanad ee laba- oo lacag gaaraysa labayo toban milyan ee ganiga starlinka sanadkii laba kun iyo afar iyo tobankii dhegeystayaal ciyaaryahan samiir nasri ee wadanka faransiiska u dhashay ayaa isaguna waxa uu ku dhow yahay inuu ku biro naadiga kubadda cagta sevilla ama naadiga torino ee dalka talyaaniga iyadoo lakumangalana la sheegayo in mustaqbalkiisa naadiga siri uusan ahayn mid cad
aad ayuu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad ka dhegeysanaysaana waa v o a haatanna qodobada wararka u doorkorantana mid ka mid a inoo soo qabto kooxda daacish ayaa qiratay in laga dilay mid ka mid a saraakiisha ugu sarreysa abu maxamed al cadnaani oo ahaa afhayeenkii ururka ayaa la duqeeyey baabuurkiisa isaga oo maraya deegaanka albaab oo waqooyi kaga beegan magaalada xalab wararka qaar ayaa sheegaya in maraykanku uu fuliyey duqeyntaasi laakiin saraakiisha wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaan wax faahfaahin ka bixin arrintaasi iyagoo ku soo koobay in ay dileen sarkaal daacish ka tirsan aad iyo aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu xuseen barre oo inooda dulmarayay qodob ka mid a qodobadii warka ugu waaweynaa gunaanadka idaacadda ayaan kusii saqaynaa dhinacii heesaha mar kale aynu jaleecno baarliin iyo fanaanka codka dabacsan cabdiqaadir jubba
Yeah. codkaasi fanaanka cabdulqaadir cumar macalin jubba iyo heeskiisa baarliin ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteenii idaacadyadu idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a anigoo ah xuseen barre iyo jamaal axmed cismaan iyo dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabad